hawada soomaaliya waxay soo wareegida horta waa ka yara weyn laakiin waxaa dhacaya hadduu ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala nairobi dhowr iyo labaatan sanana laga maamulayo marka insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa in dhammaadka bisha octoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda aan kusoo wareejino wadanka waxaa suuragal ah sida aada la socotaa qalab la rakirayo qalab badan oo iswadagelayo shaqaalo lasoo rarayo marka projectiga schedulkiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka octoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa laakiin waxaa suuragal ah qalabka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuci nooga dhacdo waa suuragal shaqaalaha soo raritaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii oo dhan way socdaan schedulekii loogu talagalana way ku socdaan wax yar oo yara daahida hakad yarna waan dareyneynaa marka waxaa suuragal ah ilaa iyo november dhexdeeda inay nala gaarto laakiin waxaa la hubaa hadduu ilaahay ka raali noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska nairobi lasoo xiri doono wadanka gudihiisana laga maamuli doono hawada hadduu ilaahay ka raali noqdo taas ayaa la hubaa waay waxaad ii sheegtaa marka hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada soomaaliya ee muqdisho waxaad ka qabateen ii sharax marka ugu horeysa hay-adda icawa oo maamusha hawada united nationka ah oo hawada maamusha oo projectiga mas-uulka ka ah markii aa nimid waxay diyaar u ahayd hawada in nalagu soo wareejiyay maamulkeeda laba kun sideed iyo tobanka dhammaadkiisa sida ay sheegeen ayay diyaar u ahaayeen negotiations badan markaan la galnay options badan markaan la imaaneynay oo ku niri sano kasta waxaad noo qabatiin sanadka soo socdo marka ma aqbali karna arrintaas innaga waxaan dooneynaa hawada in hadda nalagu soo wareejiyo qalabka inoo yaalo oo soomaaliya ee muqdisho yaala ee yimid si kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo ayaa waxaa nagu qaadatay saddex bilood negotiation iyo safaro inaan ugu tagno wadanka canada iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay waxay noo ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano muqdisho qalabkaasi waa qalabkii hawada lagu hagi lahaa hadduu ilaah ka raali noqdo marka qalabkii ay noo direen ay yidhaahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaas leeyahay specificationsna loo diray ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno contradiina waan saxiixnay qalabkiina waa la furfuray raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo afar xab radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay nairobi in lagu maamulo oon ka diidnay inay nairobi ku rakibaan muddo muddo dheer kadib waxaan ku heshiinay in dib loogu soo celiyo way noo yimaadeen waxaan rajeyneynaa waxay civil worka ku saabsan iyo waxaanu idil bishan sebtember dhammaadkeeda ilaa iyo octoobar bilowgeeda inuu noo dhammaado haddii ilaah ka raalo way shaqaalihii ma haysataan tababarka lahaa ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarateen mise shaqaalihii soo shaqaynayay xilligii dowladdii hore ee nairobi joogay unbaad soo wareejinaysaa hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka u ah in lasoo wareejiyo sababta oo ah waxyaabihii aan aan ku gorgortanayna way ka mid ahayd marka aan negotiationka la sameyneyn maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayaga iyo icawa ay ka dhexeyso icawana ay matalaysay dowladda soomaaliya contradi ma jabin karno si aanan contradaasi loo jabinin waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha nairobi jooga ee soomaalida ah iyo kuwa soomaalida aan ahayn intaba qofki diyaar u ah inuu contraadiisa sii wato ilaa contraadiisa uu ka dhammaanayo in ay ka shaqeyn karaan wadanka gudihiisa inay halkan noogu imaan karaan oo wadanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan in marka dadkaasi dad badan oo soomaaliya inay ku jiraan qaar ajanabiana ku jiraan waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof soomaali ah inuu qabto sida human resourceka oo kale financiga oo kale waxyaabahaas contraada qofka inoo imaanayo marka uu dhacayo qofka ajanabiga ah waxaan ku bedelaynaa qof soomaali ah qof alla qofkii uu contraadiisa ka dhammaanayo oon ku bedeli karno qof soomaali ah hataa technical hadduu yahay mar haddaan heli karno qof soomaali ah waxaan ku bedelaynaa qof soomaali ah ilaa kontraadooda ay ka dhammaatay dadkana kontraadooda contraad dheer saddex sano iyo shan sano iyo maha waxay u badan yihiin contract sanadlayaal iyo sidaas ah waay waxaa jirtay eedeyn loo jeediya icow oo shaqaalaha ka shaqeeya nairobi ee soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqaynayeen nairobi oo labaatan sano ka badan ay ku shaqaynayeen fiise ardaynimo taasina aysan wada siin jirin u ogolaan jirin in icow ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda hadday tahay caafimaad hadday tahay gunooyin kale hadday tahay mushaahar hadday tahay kandaraaskii xuquuqda shaqaalahaas maxaad iska dhaxdeen idinkii icow runtii labaatan iyo dhowr sane ee hawada laga maamulayay dibadda waddanka shaqaalaha keliya ma aha waxaa dhacay waxyaaba aada u badan kamid yihiin in hawadii soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunka isticmaala inaanan la gelinin shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habbooneed inaanan loo tababarin shaqaalihii ka shaqeynayay nairobi soomaalida ahaa inaynan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen laakiin alxamdulilah wasiirkii aniga iga horreeyey iyo safiirkii kenya markaa noo joogay hadda wasiirka ah dowladda wasiir jamaal intaba iyo dad badan oo kale oo soomaali ah safaaradda ay ka midta shaqaalahe aada bay uga soo shaqeeyeen marka at least hadda waxay haystaan waxay haystaan siyaa mishaarku waa loo kordhiyey sharciga xaggiisana waa la saxayay inta aan aan ka warhayo laakiin haddii ilaahay ka raali noqdo kolley hadda sixitaanka waxaa nooga soo qamaray ayaga usoo guuri doono dadkaasi waddankoodii hooyo usoo guuri doonano waa ka dar mid aanan u baahan doonin haddii ilaahay ka raali